duqaymaha lala beegsaday mas-uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo kala ahaa laba duqayn oo kala dhacay habeenkii arbacada iyo habeenkii xalay ayay diyaaradaha dagaalku waxay la beegsadeen saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab gaar ahaanna waxay wararku xaqiijinayaan in duqaynta habeenkii arbacada lala beegsaday maleeshiyaad u qaabilsanaa kooxda al-shabaab qaraxyada iyo dilalka waxaana duqaymuhu ay ka dhaceen buundada degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe goobjoogayaal ku sugan degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa v o a u xaqiijiyey in duqaynta habeenkii arbacada lala beegsaday ciidamo iyo mas-uuliyiin ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasoo marayay meel u dhow buundada magaalada jilib inta badan marka ay weerarada iyo duqaymaha ka dhacaan deegaanada jubbooyinka ee ay ka arrimiyaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab waxaa aad u adag in si dhaqso ah loo helo macluumaadka ku saabsan dhacdooyinkaasi hase yeeshee saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta ee jubbaland ee aagga jamaame ee gobolka jubbada hoose oo u dhow deegaanada ay duqaymuhu ka dhaceen ayaa v o a u xaqiijiyey in duqayntii habeenkii arbacada dhacday lagu dilay ilaa siddeed iyo toban ka tirsanaa saraakiil sarsare oo al-shabaab ka tirsan iyo sidoo kale lix nin oo u qaabilsanaa samaynta miinooyinka sidaasi waxaa v o a u sheegay muraal axmed faarax oo ah taliyaha ciidamada daraawiishta jubbaland ee aagga degmada jamaame walaal duqaymahaas duqaymo badan baa dhacay khasaaro badan uu kasoo gaaray cadowga magarat degmada jilib waxaa ka dhacay duqayn weyn marka waxaa ku dhimatay sideed iyo toban baa ku dhimatay sideed iyo toban baa ku dhimatay halkaa magaratay jilib sideed iyo toban baa kaga dhimatay oo duqayn lix nin oo waxay ahaayeen kuwan miinooyinka nimanka miinooyinka ka shaqeeya lix nin labiyo tobanna waxay ahaayeen ragga kale ee ahaa kuwan kale ahaa askar iyo nin amiira ku jiray labiyo tobanka ma garata marka lix nin waxay ahayn baan ku yidhi kuwan waa kuwan miinooyinka khaaska ugu tababaran bay ahayen oo ragga miinooyinka iyo qaraxyada sameeyey ahaayeen waxaana lagu duqeeyey goobtii ay ku samayn jireen qaraxyada goormay dhacday duqeyntaas waa habeen hore dhactaa habeen hore dhacday isku geyn marka waa labiyo toban sideed iyo toban waxaa dhintay marka meeshaa khasaaro xun bay cadow kasoo gaadhay waxaa ku jira nin amiira isaguna caagan xagga muqdisho isaguna ka ahaa mas-uul oo xagga caaga banaadir ka shaqayn jiray oo meesha u yimid shir iyo wax noocaas ah ee isaguna ku dhintay goobtaas iyada ah oo hadda magaciisu iga maqaya nin amiir oo isaguna meesha aagaas banaadir nin xusaara ah ku dhintay duqaymahan oo ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ee soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa maraykanka ayaa sidoo kale habeenkii xalay waxa ay duqayn dhanka cirka ah la beegsadeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab sida uu mar kale v o a u sheegay muraal axmed xalay iyadana duqayn baa dhacday duqaynta waxay ka dhacday baadiyahay ka dhacday meel saldhig oy lahaayeen oo hawday ku dhacday meesha marka khasaaraha hadda ilaaya hadda ma hayno intuu dhan laakiin sida naloo soo khasaaro badan baa ka soo gaaray ilaa xogaalis ay noo sheegayaan maadaama ay u diideen inuu dadku galo oo ay macnihii xidheen aagaas oo meel fog laga celinayo dadka socodkiisa laga kala celinayo waddooyinka xidhan yihiin khasaaro badan baa ka soo gaaray ila xogaalaa noo soo sheegay ila xogaalaa noo soo sheegay oo macnihii iyaga dhexdooda laftooda ka tirsan baa noo soo sheegay oo oo meesha aagga ka shaqeeya ilaa xogaalka noo soo warramayna macnihii sideed toban ku dhimatay weli lix nin waa ragga macnihii khaaska u tababaran ee qaraxyada sameeya oo meeshaa shir baa ka socday ah macnihii sidii dardar loo gelin lahaa soonkan iyo miinooyinkii iyo qaraxyada loo badin lahaa shirkaasuu socdo iyo macnihii qaraxu ku dhacay ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ee dowladda soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamada maraykanka ayaa inta badan xilliyada habeenkii waxa ay weeraro kala duwan la beegsadaan fariisimaha maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi